kulankeena magaalada baydhabo wuxuu qeyb ka yahay kulamo badan oo aan aan aan wada qaadanay wasaaradaha dastuurka maamul goboleedyada iyo wasaarade wasaarada dowladda federaalka ah oo aan madal wada samaysanay madashaas oo aan ku wada hadalno may waa kulanay september waa kulanay december aa udambeysay garo waan ku kulanay kii afaraad waxaan waxaan ku kulanay maanta n magaalada baydhabo markaan wadahadalkeena wuxuu ku saabsanaa sidii horey loogu socon lahaa inaan ka wada hadalna shirweynaha daahfurka aan soo wadna mar dhow bisha april oo ololaha lagu daahfurayo dib-eegista dastuurka iyo waxaan ka wada hadalnoo kaleeto sidii waxyigelinta loo gaarsiin lahaa degmooyinka maadaama dowladda federaalka anaga wasaarad ahaan aanan degmooyinkii gobolada aanan gaari karin waxaan isla fahamnay in wasaaradaha maamul goboleedyada wasaaradahooda dastuurka iyagoo kaashanaya ururada bulshada inay iyagii naga badiyaan tuulooyinkii iyo degmooyinkii annagina macluumaadkii aan keennaa waa gartay marka la fiiriyo degmooyin gaar ahaan gobolada koonfurta soomaaliya fara badan ayaa al-shabaab qaarkood gacanta ugu jira qaarkood way kala gogo-an yihiin gobolada la isuma gudbi karo marka sidee hadda wasaaraddaada ee u qorsheenaysaa in degmo kasta iyo tuulo kasta saa hadda u dhigaysa hadalka aad tegi kartaan oo dadka u bandhigi kartaan dastuurkii si looga hadlo
horta haddaad fiiriso waddanka dhan degmooyinka ugu badan horta xor waaye oo waa la gaarsiin karaa wacyigelin haddaan kasoo qaadano puntland degmo aan la gaarsiin karin ma jirto haddaad timaadid galmudug degmooyinka ugu badan inta aan ka ahayn meelahan deexda dhowr dhowr dhowr degmo ay ka haystaan maaha waa la waa la gaarsiin karaa hirshabeelle sidoo kaleeto badideed waa la gaarsiin karaa muqdisho iskaba dhaafo degmooyinka annagaaba maalin walba tagno ku qabano dhinacan koonfur galbeed meelooyin badan runtii xor waaye jidadka maybe in carqalado ka jiraan laakiin waktiga siduu u socdo kolleyba waa waa xal baa laga gaaraya laakiin xudur iyo bardaale iyo eelberde iyo qansax dheere iyo meelahaas dhan waa la tagaa shaqooyin badanaa loo tagaa qaarkood waxaa laga sameeyey waxaa laga sameeyey maamulo degaana laga sameeyey oo councilaa laga soo dhisay marka jubbaland sidoo kaleeto intaan ka ahayn saakow iyo bu-aale iyo laba magaaloo kaleeto inta kale waa la gaari karaa marka intaan kalena waxaan qabaa inuu inay imaan doonto waktigeeda waayahay jubbaland marka laga hadlayo degmooyin jubbada hoose al-shabaab ayaa qaarkood haysto jubbada dhexoo dhanna al-shabaab ayaa haysto geda la isagama gudbi kara meelo ka mid a caqabadahaasoo dhan way jiraan marka ma ma waxaad qorsheenaysaan qorshahan wakti dhow mase wakti fog iyo marka amniga iyo siyaasadda iyo wax walbaba ay u noqdaan kuwa suurtagal ka dhigi kara in dastuurka dadka ka hadlaan inta maya inta inta la gaarsiin karo waa la gaarsiinaya yacni annaga ma rabna inaan ilaahno meelooyin aa la haystaa marka marka lama gaarsiin karo waay
gada gadaa hadda ay ii sheegaysay juba jubbaland meelooyin badan oo ay ka socdaanaa jira hadda maamul sameyn degaanada ay ka socdaan oo oo shaqooyin badan loo tago marka marka iskuma hadlaynayna anagu waxaan leenahay aqlabiyadda ugu badan waa la gaarsiin karaa waa gartay mudane wasiir adigoo mahadsan dhowaantan waxaa jirta guddiga dastuurka u qaabilsan baarlamaanka soomaaliya in ay soo gudbiyeen kalsooni kala noqosho iyo inaysan dastuurkii ugu furfurnayn sida ay sheegeen sida ay rabeen oo wasaaraddaada ama adigaba ay kugu eedeeyeen inaad si gaara ula wareegtay marka arrimihii dastuurka ku salaysnaa ee baarlamaankii adiga dhexdiina ahaa ma la xaliyey xal ma loo helay arrintaas mar horaan xal u helnay wax isqabqabsiya ma jiraan awalna na guddiyadaas waxaan wada saxeexanay na is-afgarasho iyo road map road mapkaasa qeexayo qodob walbaba mataqaanaa roolka ay ku leedahay ama shaqada ay ku leedahay marka taas waa wax wax lasoo dhaafay wa hadda wax loo noqonayo ma aha shaqadiina waa dardargelinaynaa wanaag fiicana naga dhexeey horaan u soconay waa gartay arrinta dastuurka muddo ayay soo socotay mar walbana heer ayay taagan tahay goorma ayaa dib u eegis guud lagu samayn karaa oo waktiga ugu habboon oo lagu soo gebagabayn kara ay tahay taasi weli ma ka wada hadasheen ha anagu waa ka wada hadalnay berigii horeeto jadwalka aan soo goyna wuxuu ahaa labada kun iyo sagaal iyo toban laakiin madaxdii markaan isku wada noqonnay madaxweynihii iyo prime ministerkii waxaa lasoo gooyey waktigiinuusan noo saamixaynin in lasoo dhamaystiraa waxyaalaha technicalska iyo waxyaalaha heshiiska laga gaara iyo draftigiba in lasoo dhamaystiraa sanadkan dhammaadkiisa marka waxaan haysanaa hadda waa sagaal bilood wax sagaal bilood camal ku dhow ama ama ka yarbo haysanaa waxaan aaminsanahay inaan ku dhamaystiri karna intaas qodobad seeteen idinku ah oo caqabad ku ah horumar inaad ka gaartaan arrimaha dastuurkii dib u eegistiisa ma jiraan oo idin haysto sida dad badan ay ka dhawaajiyaan kuwa xuduudaha iyo federaalka iyo wixii la halmaala ah ma jiraan qodobo idinku adag ilaa iyo haatan waxyaalaha ugu adkaan lahaa waxay ahayd waxyaalahan siyaasiyan laisku haystay oo maxaa laisla leeyahay maxaa lakala leeyahay dowladaha dowladaha goboleedka iyo iyo iyo dowladda dhexe taasna hadda waxaa moodaa sidii loo sameeyey sidii loo sameeyey madasha ay ku wada kulmaan dhowrka biloodba oo oo oo amniga qaranka ay soo sahashay isara is is is inay isku aragti noqdaan dowladda dhexe iyo iyo maamul goboleedyada iyo waxyaalo badan kasoo wada shaqeeyeen hadda kusoo wada heshiiyeen ay kamid tahay in qaraar laisla soo gaaray in la helaa hab nidaam oo garsoor oo federaal ah oo jowhar lagu soo saxiixay maamulweyd haddana lasii falanqeynayo ha noqoto midii ahayd amniga oo lagu wada heshiiyey tan hadda khayraadka la wado aan sii wadno marka sidii hore lama ah waxaa lasoo noqday majhuura lasoo noqday balaqaan gaare aaminsanaa waxyaalaha siyaasadda in laga gaari doono xal sida ugu dhaqsi badan